bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kalaya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa isniin shan iyo tobanka julaay laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobada oo caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono wararkii ugu dambeeyey isrisaaseen ka dhalatay maleeshiyaad hubaysan oo la wareegay gaari la sheegay in hub ay saarnaayeen gobolka galguduud ee soomaaliya waxaan idinla wadaagi doonaa warar iyo macluumaad arrintaasi la xidhiidha qodobada kalena oo caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doona haddii rabbi laga helo waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo maanta ka qeyb galay kulan oo wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay kusoo bandhigeysay warbixin howleedka ee wasaaradda laba kun saddex iyo toban ilaa iyo laba kun saddex iyo labaatan waxaan idiin soo gudbin doonaa khudbado iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya halkaasi ay ka jeediyeen sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahinadii ugu dambeeyey howlgalay ciidamada dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka galgaduud ee soomaaliya howlgalkaas oo aanu macluumaad dheyla idinka ka heno ayaad barnaamijkeena markaasi caawa ku dhegeysan doontaan khudbadaasi wixii soo kordha ayaad ka bogan doontaan waa farsamadii axmed cali maxamed waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu dilana saaxiibayaal qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega ayaanu u gudageli doonaa waxaan ku bilaabi doonaa e gorro waxaa noo soo socda warar la xiriira xaaladda cabduwaaq hase yeeshee waxaan caawa ka horumarinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo markaasi maanta ee ka qeyb galay kulanka warbixin howleedka wasaaradda maaliyadda laba kun saddex iyo labaatan ilaa iyo laba kun markaasi afar waa laba kun saddex iyo toban ilaa iyo laba kun saddex iyo labaatan waxa uu markaasi halkaasi ka jeediyey khudbo dhinacyo badan taabanayso ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaana e, waxa uu e, dhinacyo kala duwan uu kaga hadlay arrimaha siyaasadda iyo horumarka dhinaca dowladda uu hogaamiyo ama xukuumaddiisa dan qaran ay markaasi ku dhaqaaqday
dagaalkaan ku jirno waa jihaad jihaad fii sabiili illaahi waa inuu saas yahay xamse iskama bilaabaan fatwaan u doonannay culimmadaan weydiinnay soomaaliyeed ee muctabarka ah ee la yaqaano ee sharafta leh waxaa naloo sheegay nimankaas inay khawaarij yihiin khawaarij taariikhda bilaabay nidaamka maaliyaddu uu ahaa dee nidaamkii aynu kulligeen usoo wada joognay safka dhaadheer loo geli jiray deedna jeebka lagu qaadi jiray oo wax lagu qiyaaso dee markaas aan lahayn oo dee aan single treasuryga ama hal account uusan jirin oo deedna mararka qaarkood culayso badan ay imaan jireen meeshaasaa laga soo guuray geedi dheer baa lasoo qaaday maanta waxaan joognaa meeshaan quruxda badan oo nidaamkeenu yahay nidaam maaliyadeed oo adag oo casri ah oo digitalizationkii la keenay oo de payment systemka la sheegay hadda aan wada dhegeysanaynay oo aan wada naqaano aynu ku shaqayno oo ay adag tahay in ay meelo wax ka soo galgalaan ama dabaylo soo galaan ay aada iyo aada u adag tahay oo ah nidaam lagu kalsoon yahay oo aada iyo aada ammaanadiisa iyo shaqadiisu ay u adag tahay bangiga dhexe oo hadda dee aada presentationka laynaga siiyeyna runtii ayaguna sida ay u shaqeeyeen iyo habka ay ula falgaleen ganacsiga hay-adaha gaarka bangiyada private sectorka iyo habka ay u wada shaqeeyaan iyo mar walba horumarka cusub ee ay ayaga laftoodu bunuugtii ay ku daadihinayaan ayagana waa si gaara runtii ayay u mudan yihiin ammaan geedi socodkaas dheer ee meeshaas fog laga soo bilaabay ee dhibaatooyinkaas badan loo soo maray ee culayskaas fara badan loo soo loo soo maray wuxuu kulminayaa keliya ma aha dhinaca maaliyadda keliya laakiin dhinac kasta waa sida ah haddaad aragto dhinaca amniga sidaasoo kalea loo soo maray oo waxaa weeye haddii toban sano dib loo noqdo hadda sida uu amnigu ahaa iyo maanta sidan oo kalea soo baxaysa inay wax aada u kala fog ay meesha ay ay ay ka jiraan dhinac kasta haddaad fiiriso dalkan sidaas weeye marka waxay un ku tusinaysaa in ay dowladdii soomaaliya ay taabo gashay qaan gaadhay oo ay joogto meel ay la falgeli karto hay-adaha caalamka iyo dunida taasaa keentay in layna aqbalo taasaa keentay in la yidhaahdo deynta ha laga cafiyo taasaa keentay in la yidhaahdo cunaqabataynta hubka ha laga qaado taasaa keentay in la yidhaahdo suuqa qawaaweyn ee caalamka ama kuwa rijinaalka ah si caadi ah ee ugu soo biira waad ka mid noqon kartaan maxaa jira shuruudo fara badan baa ka soo baxay marka la yidhaahdo dayn cafis dadku way iska fududahay in la yidhaahdo five point two billion baa la cafiyey soomaali soomaali laga cafiyey marka la yidhaahdo de way tirada marka la sheegayo way iska fududahay ah, waa la cafiyey laakiin horta yaa cafiyey lama sheegin yaa cafiyey lama sheegin ummad yani dayn yaase dayn inagu inagu lahaa weli lama sharxin yaa cafiyeyna lama sharxin see loo cafiyeyna lama sharxin yaa daynta inagu lahaa waxay sooga yor muuqanaysaa in hebel oo inagu lahaa dayn hebel ama malaha wall bankigaaba inaga cafiyey malaha dadku inay saas oga qaataan si dhibga laakiin weli looma sheegin in dunidoo dhani dayn bay inagu lahaydba dowlado ururo ummado oo meelaha qaar runtii ay ba kugu adkaanayso xataa inaad weydiisato dayniga cafiba oo ma wax xiriirooda ka dhexeeya ba isan jirin oo war miyaad jirteen ba soddon sano ka hor baa noogu kiin dambaysay magaciin yacni wixii in in aad dhahdo dayniga cafiba inay xataa kugu adkaatood qofkii aada heshood garab istaagto marka qaar marka wax sahlan ma aha marka cashiro aada adag iyo shuruudo aada adag iyo imtixaano aada adag oo laga soo gudbay oo deedna loo tarjamay shuruuc iyo dhaqankii oo la bedelo adiga aada isbedesho oo aada gacmaha isqabato ayay ku timid arrintaasi runtii iyo wada shaqayn adag oo aan horay u dhici jirin oo dowladda dhexdeedu ay wada shaqayso iyo wada shaqayn noocaas oo kale ah oy dowladdu la shaqayso bartinariska ina daadihinaya gacanta in haya ay la shaqayso marka waa isbedel waa completely change oo ku dhacay dhaqankii iyo aragtidii iyo habnololeedkii hoggaanka dalka iyo dowladda soomaaliyeed ku dhacay ayaa keenay in guulaha la gaaree iskama imaanin wax iska yimid maaha iskama imaanin hadduu khilaaf jiri lahaa ma dhicin yacni weligeed ma dhicin in koob iyo toban sharci oo midba midka kale ka adag yahay oo qaarkood in ka badan sagaal sano uu baarlamaanka yaallo la marin waayey in one session dhowr bilood afar bilood lagu mariyo say ku dhacday dadka soomaaliyeed weli mayna isweydiin waxay ku dhacday sacrifice isu dulqaadasho wada shaqayn xildhibaanada waan runtii aada ugu mahadcelinayo laga bilaabo guddoonka guddiga maaliyadda iyo guud ahaan labada aqalba xukuumadda oo iyadana aada iyo aad aan ugu mahad celinayo ay ku hogaaminayeen hay-adaha sheegay wasaaradda maaliyadda ugu horeyso iyo madaxweynaha oo dhammaan si guud dalka u gaadhgaraynayay oo wada shaqayn dhow si aada u wada dhow u wada shaqeeya oo dareenkaas adag leh oo runtii wada qaba oo dalkan meesha in laga dhaqaajiyo oo shuruudahaas in la laga gudbo goostay ayaa keentay inay ku timaado arrintaasi marka in mustaxiilaad la sameeyo waxyaabaaan weligeed dhici jirin ayuunbay ku timide haddii sidii caadiga ahaayoo business as usual loo wadi lahaa tobannaan sanoo dambana mayna timaadeen aada iyo aad ay u adkaan lahayd marka waana habka qaran jab markay dhacdo ama ummadi dunto habka keliya lagu soo noolaan karo ayaa waxay tahay in la helo waxa koobaad midnimo iyo in dadku ay wada ay qaadaan hal dareen oo isku mid ah oo laga tago waxyaabaha ama danaha gaarka ah ama danaha kooxe- kooxeedka ah ama wax kasta oo keeni kara in laga leexdo iyo in ay dadku gaadhaan hami inay yeeshaan waxaan inay samayn karaan waan samayn karnaa qof keliga laakiin war waxaan ma gaari karno ma samayn karno hadday dhacdo guulahaas lama gaadhin marka anigu waxaan aada hoosta uga xariiqayaa in ay dadka soomaaliyeed ay ogaadaan inaysan waxaan bilaash u iman soo jeed badan dadaal badan yani isgacanqabashada maxaan ka wadaa in dowladdu eh, la qabto inaan dhahno xataa running cost ha la jaro wasaarada ha laga jaro xafiisyada ha laga gooyo inaan dhahno hal qof oo shaqaale lama qori karo waad ogtihiin xataa haddii qof soomaaliya oo shaqaale loo qorayo dowladda la qoraayo golaha wasiirada intay fadhiisteen waxay dhaheen waxa waaye eh, lama qori karo haddayba even wax uun hadduu imaanayana waxaa waaye waa in prime ministerku uu warqad soo qoro oo didna halkaas lasoo maro meeshaas lasoo maro waxay keentay taas i think inaanan anigana qof cus- cusub oo shaqaalaa inaanan weligay qorin marka halkii inay ku joogto oo ay meeshaas lagu ekeeyo haddii uu de- waagii hore waad ogtihiinoo shaqaalaha hala joojiyaa la yidhi shaqaala la qoro oo caadi ah shaqaalaha rasmigeenna ah waa dhowr kun oo la qoray wakti aada u fog laakiin dee si kalaa loo qoray kumeel gaar baa loo bixiyey markaasaa ayagii kuwa ka badan la keenay laakiin anagu waxaanu isku dayna inaan kuwa kumeel gaar kalena keen laakiin aan maarayno kuwii kumeel gaarka ahaa oo ay ayagii la maareeyo oo deedna sida wasiirku dee sharaxay ee, aan loo sameeyo hanaan saxa oo ayaga laftoodii lagu kontarooli karo lagu ogaan karo say shaqadiina u qabtaan shaqaalana dee ay u yihiin marka wada shaqayntaas iyo iyo iyo iyo arrintaas dedicationkaas xooga badan oo dhinac kasta ka yimid ayaa conditionskaas lagu buuxiyey taasaana keentay guushaas aada u weyn waxaan mar walba markaa aan sii adkaynaynaa wada shaqaynta ayada ahayd waxaan rabnaa in ay ha- hay-adihii ka wada shaqaynaya hawshaas ee, ay sidii loo wada shaqeeyo oo aan sii adkayno wada shaqaynta annaga haddaan nahay soomaali dhexdeeda inaan sidii usii wada shaqayno haddii aan nahay soomaalida dhexdeeda iyo partnerskeenu inaynu sidii u wada shaqayno waxaa naga go-an annaga inaan eh, suurto gelino in ay eh, arrintaas wada shaqayntu inay sii adkaato si aan uga gudubno caqabadaha waaweyn ee kale ayna hortaagan ee haddaba aad arkayseen eh, laakiin ay ku cabireen luuqad aadaab badan oo la yidhaahdo maogtahay haddii la yidhaahdo unfinished business waa iska waa luuqad fiican oo wanaagsan laakiin meelahaas waad ku waad ku weli waad ku guul daraysateen waay macnaha Eh, marka waa waa waa waa waa af ama hadal eh, si aadaable loo sheegay laakiin macnaheedu waxaa waaye waad keeni weyseen intaas dadsiin soomaali marar fara badan na waan sheegnay innaga waxa caalamka inagala jira dowladdan federaalka ee soomaaliyeed xukuumadda dan qaran waxaa waxay ku guulaysataa mar walba waxa caalamka kala jira laakiin waxaa mar walba shiddo nagu ah waxa dhexdeenna ah ayaa shiddo nagu ah waxayna ahayd haddaan soomaali nahay waxa innaga xaggeenna ay inuu fududaado oo waxa caalamka aanu doonanayna ay u adkaado marka innaga mar kasta waxa dhexdeenna ah war custom harmonizationka waa waa wa inagii oo dee un is ogolaanay waxba kaa yaraan maayo waxbana kaa yar xoomaan maayo wax kaa fiic wax kuu fiicnaada mooyo wax kaa dhimaysa ma leh marka maxaa diidaya inaan customskeena aan isu keeno oon harmonise garayno maxaa diidaya maxay tahay mushkiladda ku jirta maxay tahay maxay tahay in uu nin intuu taraha ka kala rido inuu deked umadileedaha iskaga fadhiisto oo yidhaahdo xaggan uma dhaqaaqayso ama airport umadileedaha iskaga fadhiisto oo yidhaahdo dhinacna uma dhaqaaqayo dhinacna uma dhaqaaqayo maxaa keenaya waxaas maxaa baahi oo looga qabaa aniga waxaan aaminsanahay mushkiladda ee, de- dabcan ke dalka inagaa burburinay soomaaliya haddaan nahay welina inagaa ku fadhinaa sacan oo sacana ninkii lahaa hadduu saynta kaga taagan yahay ma kaco marka dadka soomaaliyeed horta waxaan u baahan nahay inaynu inagu aynu bahasha saynta uga kacno si ay u istaagto caalamkii uga kacaye inagu aan uga kacno caalamku wayna la shaqaynayaan waanu mahad celinaynaa saan sheego wayna daadihinayaan inaguna waynu soo bislaanaynaa laakiin dee bisaylka waynagu yar fogaadee waxoogaa aynu waxaynu u baahan nahay inaan soo dedejin aan u baahan nahay marka haddii ilaahay idhaahdo wada shaqayntaas waanu mahad celinayaa dowlad goboleedyada oo runtii si weyn ee hawshaas sideedaba arrinta ku saabsan reformka dhinaca maaliyadda waxaa waaye ee, dowlad goboleedyadu meel dhex kamay istaagin ee meel horay ka istaageen runtii si weyn ayay arrintaas ugu horreeyeen waxyaabaha yaryar ee jirana meelaha qaarkoodna waxaan rajaynayaa inay ay ay soo dhammaystirmayaan laakiin dalkani soomaaliya la yidhaahdaa dowladda federaalka ee soomaaliya wuuna guurayaa wuuna soconayaa shacabka iyo dowlad goboleedyada ee 90 percent ka badanna waxaa waaye waa si wa- iskalsooni ku jirto iyo wada socosho ah ayay usoo wada socdeen taasaana keentay in guulaha waaweyn in la gaaray taasaa keentay wayna sii soconaya haddii ilaha ihahdo inta naga dhiman ama ten percent naga dhimanna wayna kusoo biiri doonaan insha allah haddii ilaha ihahdo mar walbana waxaan diyaar u nahay inaynu haddaynu soomaali nahay inaga inaan dhexdeenna aan wada shaqayno ayaan uba- ayaan u baahan nahay si arrimahani usii socdaan oo weliba aan usii xoojinno ee, waxaa og tihiin mar walba hadday soo baxaan wax yar oo ee, arrintan la wado iyo geedi socodkaan soo socday mar walba haddii ay timaado waxyaabo yarar oo ee, ama ee, culays ku keeni kara dowladda dhexdeeda hadduu ka dhaco mar walba waan soo waan soo galnaa horay baan usoo galnaa isla markana waa saxnaa isla markana waa saxnaa haddana waa sii saxaynaa si sixitaankaasi marka uu joogto u noqdo oo uusan ee, dowladdu ay noqoto dowlad isku duuban oo deliveryga ku xisaabtanta oo transparentiga uu yahay iyo hufnaantu indhaha ay aad dhammaanteed ugu wada hayso kana wada shaqayso oo dowladdoo dhan ay noqoto dowlad isla socota oo arrintan si dowlad ahaan uga shaqaysa hadday noqoto dhinaca ee, dhaqaalaha iyo dib habeynta oo lasii wado hadday noqoto oo ay kow ka tahay in kor loo qaado ee, dakhliga ee, la maareeyo ee, ee, maxaanku dhahaa expense-ka iyo dowladda expenditurekeeda in- in si fiican loo maareeyo iyo haddii ay noqoto in ee, dalka maalgashigiisa ee, in ee, si xoogla looga shaqeeyo iyo ganacsiga ee, haddii ay noqoto in amniga ee, xoogga la saaro oo lasii wado oo laga sii shaqeeyo iyo haddii ay noqoto in adeega bulshada ee, ayadana in ee, xoog la saaro oo dadka soomaaliyeed si wanaagsan loogu adeegayo intaba waxaan bilaabaynaa oo socda aada ogtihiin arrintii aan n t b ga iyo transformationka oo qeyb weyn insha allah ka qaadan doona ee, transformationkan soo socday oo qeybta maaliyadda ka soo socotay oo ilaa heerkan maamulka maaliyadda maanta halkaan soo gaarnay ayaa waxaan rabnaa in uu noqdo dowladda oo dhan dowladda oo dhan in ay maaragtay ay arrintaas ay ka shaqayso marka transformationkaasaa soo socda bankable projectska hadda la sheegayeyna meeshay ka imaan doonaan waa meesha innaga oo dowladdeenna hay-adaheenna oo kala duwan iyo ee, private secretary-na oo qeyb weyn ka ah runtii arrintaasna hogaamin doona haddii ilaa yidhaahdo in- iyo shacabkeenna innagoo isku duuban iyo partnerskeenna oon uga mahad celinayno inay arrintaas inagu caawinayaan inteennaas oo dhan oo isla socota ayaan waxaan rabnaa inaynu markaan kabaha u gashanno inaynu dalka oo dhan reform garayno sidiisa oo taas oo micnaheedu yahay inaynu tallaabo speed xoog badan ku dhaqaaqno oo waddankan toban sano ma aheen aynu hadda haddii ilaa idhaahdo aynu dhihi doonno sanad ka hor maxaa jiray iyo laba sano ka hor xaggee la marayay iyo saddex sano ka hor ugu dam xaggee la marayay ay ay aan rajaynayno marka riboodka soo socda haddii ilaaha idhaahdo oo ay guddigani diyaarin doonaan waxaan rajaynayaa inagoo meel hore gaadhnay oo meeshan ka fog inay diyaariyaan waxaan rajaynayaa inaynu u dabaaldegi doono waxyaabo eh, maxaan ku dhahaa eh, hadda aan la sheegay inaynan dhammaystirmin oo dhammaystirmay eh, inaynu haddii ilaha idhaahdo u dabaaldegi doono mar kale aan rajaynayaa ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkan uu ka caddeeyo ka go-naanshaha iyo commitmentiga xukuumadda ee ah in ay dhammaystiri doonto wixii ee, dhiman ee meeshaan hadda la sheegay isla markaana in ay ee, ka go-an tahay xukuumadda ereyga wada shaqaynta oo annaga dhexdanada haddaan nahay soomaali aan aada u xoojinno iyo annaga iyo beesha caalamka ama partnerska dadkana caawiya oo aan si dhow u wada shaqayno inaan eh, xoojin doono haddii ilaa idhahdo ayadana waa naga go-an tahay marka mar kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda iyo guddigan soo diyaariyey eh, riboodkan oo uu wasiirku madaxda ka yahay eh, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan intii ka qayb qaadatay geedigaas dheer ee lasoo qaaday tobanka sano soo socday ee maanta halkan soo gaadhsiisay dalka ee wax aan ee jeclaan lahaa runtii on mar kale aan rabaa inaan ugu yeedho dhammaan ee inta nala shaqaysa ee aan weli ee soo marsiin wax ay nagu caawiyaan ama shaqada ay hayaan country systemkeenna iyo nidaamkeenna waxaan leeyahay aan ugu yeerayaa waxaa lagama maarmaan ah in aad soo martaan country systemka inaad adeegsataan country systemka oo dalkan hay-adahaas aad adag baa u dhismay financial systemkiisu wuu dhammaystiran yahay markhaati waxaa ka ah hay-adahaas waaweyn kuwa hadda inala jooga ayaa markhaati ka ah waxaa markhaati ka ah riboodkaas weyn ee aysan dowladdu siduu sheegay wasiirku isku calaamad saarine dadkii xog ogaalkahaa ayagii ay taagan yihiin marka sabab keeni karta in aad meel mugdi ah aada ku shaqaysaan ma jirto wix uu cad yahay marka waxaan rabnaa systemkaas cad ee xalaasha ah inaad soo martaan oo aad dadka soomaaliyeed ugu adeegtaan idinkoo ku mahadsan inaad dadka u adeegeysaan laakiin waxaan rabnaa inaad systemkaas soo martaan wax uu idinka hadlaynaya ma jirto waxaanu u aragnaa systemkaas cidda aan soo marin dee cid noo adhidgaraysaan u baahannahay ma garanayno wixii su- meel madow weeye oo gacanta wixii ku jiraaba iskas marka ma garan karno annagu waxaan u baahannahay marka in aan ka baxno mugdigaas inaan ka baxno aan u baahannahay marka xilliyada soo socotana Eh, annagu waxaan rabnaa inaan ka jawaabno haddaan dowladda soomaaliyeed nahay wax kasta oo su-aala oo la xiriira shakiga hadday qabaan iyo hadday problemka qabaan la xiriira systemka iyaga laakiin annagu waxaan rabnaa haddiiba mar markhaati laga yahay inuu systemka uu yahay system dhammaystiran haddii world bankigii iyo i m f iyo hay-adihii ugu waaweynaa financial systemka dunida ay ayagu markhaati ka yihiin dee anigu ma garanayo injioyo wax loo marmarinayo oo meelo kale ay wax marmarayaan t- anigu ma garanayo injioyadu ha maraan laakiin s- injio
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu dilaynaa saaxiibayaal meel walba waa joogtaan war-saxaafadeed goodhow ay soo saartay dowladda soomaaliya waxay kaga hadashay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo howlgal lagu dilay sida lagu yiri war-saxaafadeedkan in ka badan konton ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal wadajira u sameeyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga kaasi oo ka dhacay deegaanka la yidhaahdo ee dhabaq leh oo ku yaala inta u dhexeyso magaalooyinka masagawaa iyo coosweyne ee gobolka galguduud ee soomaaliya waxaana lasoo warinayaa in halkaasi uu ka dhacay dagaal qaraar uu dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanku isku dhinacaya al-shabaab xubnaha lagu dilay howlgalkan ayaa isugu jiro sida warka dowladda soomaaliya ee soo saartay loo dhigay horjoogayaal iyo xubno kale oo ka tirsan maleeshiyada shabaab waxaana howlgalkan uu ka dambeeyey kadib markii ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamada deegaanku ay heleen xogta dagaalamayaal isku aruursanaya halkaasi geesiyaasha ciidanka qaranka iyo dadka deegaanka ayaa hadda ku sugan goobihii howlgalku ka dhacay ayaa sidoo kale lagu yidhi war-saxaafadeedka dowladda kasoo baxay dhanka kale maalmihii ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ay garab ka helayaan ciidamada deegaanka ayaa waxay wadeen howlgallo ka dhan ah al-shabaab howlgalladaasi waxa ay ka dhaceen degmada bulaburde ee gobolka hiiraan iyagoo sidoo kale gacanta ku dhigay deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka kuwaasi oo markaasi marka hore ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha al-shabaab gobolka galguduud ee soomaaliya degmada cabad waaqna wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in xaaladda magaaladaasi caawa ay tahay mid aada u kacsan iyada oo maleeshiyaad hubaysan ay la wareegeen hub la sheegay in dhanka etoobiya uu kasoo galay magaalada lama oga cidda hubkaasi lahayd mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo taliska booliiska oan la hadalnay waxay noo sheegeen in hubkaasi ay ku daba jiraan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen hay-adaha ammaanka galmudug iyada oo xaaladda markaasi magaaladu caawa ay aada u qasantahay sirsaaseen ay askar ku geeriyoodeen ayaa halkaasi ka dhacday waa hagaag dhinaca kale taliyihii ciidanka xabsiga dhexe ayaa xilka laga qaaday iyadoo laga qaaday sabab la xidhiidha weerarkii dhowaan ka dhacay gudaha xabsiga dhexe afhayeenka markaasi waa afhayeenka ciidanka suluubta soomaaliya ayaa warbaahinta u faahfaahiyey xilka qaadista taliyaha ciidanka suluubta uu ku sameeyey taliyihii xabsiga dhexe ee xamar
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين إيه، تلسك عيدنك أسلوبت سوماليات أو تليو وهريو marka hore waxay u tacsiyeynayaan intii ku dhimatay ee dhacdadii saddex iyo tobankii bisha ka dhacday xabsiga dhexe ina lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun intii dhintay allah u naxariisto inta dhaawacaana allah ubooga dhayo intaas haddaan ka gudbo taliska ciidanka asluubto taliyaha ciidanka asluubto wareegta uu soo saaray ayaan maanta halkaan ka akhriyeynaa ujeeddo shaqo ka fariisin iyo magacaabis ku sime laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay juulaay shan iyo tobankeeda labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaan shaqadii ka fariisiiyey taliyihii xabsiga dhexe xamar j- sareeye guuto daahir cabdulla raage inta baaritaanku uu socdo sidoo kale waxaan kusimaha taliyaha xabsiga dhexe ee xamar u magacaabay jenaraal maxamed xuseen axmed waxaa ku siixan warqadaas taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ee kasoo baxday maanta oo taariikhdu tahay shan iyo tobanka bisha isla sidaas taliyuhu wuxuu magacaabay guddi baaris oo dhinacyo badan leh ee uu u magacaabay xaaladda ka dhacday xabsiga saddex iyo tobankii bishii waxaa guddiga guddoomiye waa gudo- ee, sareeye guuto maxamed xuseen axmed guddoomiye gaashaanla sare xasan kulmiye cawaale guddoomiye ku-xigeen gaashaanle axmed cabdulaahi buulle dhamme maxamed maxamed maxamed cumar dhamme ismaaciil salaad maxamed dhamme maxamed siciid cabdulaahi dhamme cabdirashiid cali maxamed laba xidigle xasan cali axmed guddigaas taliyuhu oo guddigaas ay ka mid yihiin xubno boliiska ah xubno asluubta ah ee hay-adaha sharciga ah xubno maxkamadaha ciidamka ciidamada qalabka sida ah taliyuhu shaqadaasuu u igmaday baaristiina way bilaabeen maanta oo taariikhda shan iyo toban wixii baaristaas ka soo baxa ayaa taliyaha ciidanka iyo taliskiisu inla wadaagi doonaan aada iyo aad baa umahadsantihi
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simikaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha haddool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horreeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saareen ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo dekedii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cillaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaay inka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
Waan ku salaamay.
kaa qaadaysee tahay Fiicana degdegsanida.
haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays Malaha dharkaaga saabuunku ma meertid.
hadhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b Ilaa waa iska socotaa ee islama socotid.
oo maxaad ku tidhi Jeebkaaga u darnida.
kuma fahmin Waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda.
ma saabuunta birmada ee b ba Ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and laundry. Micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis.
ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhamaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneesiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale oo kuu keentay shirkadda sagal wholesalaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal wholesalaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka waddada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhowi tan iyo kulanti dambo nabadgelyo